الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب الحدود كتاب كصدح يطمناد ويا وكم إذا عمدة الأحكام waxa uu alxuduud waa jamcu xaddin waa xadkana waxaa la yidhaahdaa cuquubada loo xadeeyey oo loo qadaray waxa weeye dadka allah subxaanah wa tacaala uu kitaabka ku sheegay iyo sunnaha nebigaba sida waxa weye qofka zinaystaa xadka laga oofinayo qofka saariqaah oo waxaday gacanta laga goynayo kan khamrada cabbay oo la jeedlayo waxa weeye markaa taas ayuu ka hadlayaa xuduudu ama ha noqoto markaa kii zaaniga ahaa in la rajiminayo oo zaanigu laba u qaybsamaa qof muxsina oo waxa weeye guur soo maray isaga dhagax baa lagu dilayaa ilaa uu ka dhinto haddii ay ku caddaata zinadii ama uu qirto isagu sida inoo imaanaysa oo waxa weye iqraar uu la yimaado ama markhaantiyaashii lagu soo oogo oo labadaa dariiq ay ku sugnaataa dumarka waxaa usii dheer iyadaa dariiqatu lxamli marka culimadu waxay idhahdeen xadkii zinada saasuu ku sugnaanaya waynu arki doonaa marka xuduudda waa noocaas oo waxa weeye ciqaabtaa lagu samaynayo qofkan waxa weeye axkaamtii ilaahay ugu talagalay derderay ayaa waxa weeye baabkan uu ka hadlay kitaabkii ka horreeyey marka wuxuu ahaa qisaas taasi waxay ku gaar ahayd dadka qaabka laisugu qisaasayo qofkii qof dilay iyo tanna waa xuduuddii ilaahay uu wixii ilaahay xarimay qofka ku tuntay qaabka loola dhaqmayo ayuu ka hadlay xikmadda iyo wanaagga ku jirana waxa weeye xumaantan lama joojin karo haddaan dadka saas loola dhaqmin sababto waxa weeye haddii kii zinaystay una cabsanaynin zinadii aa badanaysa kii khamriga cabayey saas oo kale wax walbaa badanay waa dhibaatada maanta taagan wey alxadiidu athalit walarbacuuna bacda talaata mia xadiidka saddex boqol afartan iyo saddex can anas bni malikin radia allahu canhu qaal anas ibni malik waxa uu yidhi ilaah ka raali noqdee qadima naasun min qadima naasun qadima waxaa soo galay naasun koox ragay ahaayeen dhowr nin marka waa rag baa loo jeedaa naaskan qadima waxaa soo galay ay madiina naasun dad baa yimid oo waxay ka yimaadeen qabaa'ilka la yidhaahdo min cuklin cukl waxa weeye cukl waa qabiil min cuklin o amase qabiilka curayna waa laba qabiil marka ma cukal bay ahaayeen mise curayna labadaa qabiil unbuu waxa weeye ku kala shakiyey labadaa mid bay ahaayeen buy madiinay yimaadeen marka islaamnimana waa muujisteen oo inay islaameen ayay nebiga u sheegeen markay xoogaa joogeen madiina ayay xanuunsadeen marka fajtawow ijtiwaagu waxa weeye qofku markuu magaalada la qabsan waayo oo waxa weeye ku xanuunsado oo waxa weeye daltaba yadhahaan soomaalidu qofku markuu intuu magaalo cusub yimaado unan awal aqoonin markaa hawadeedii iyo cuntadeedii iyo ku xanuunsado oo waxa weye hawadii isku bedesho fajtawow almadiina madiina ayay ku xanuunsadeen oo ay la qabsan waayeenoo ku xanuunsadeen calooshaa laga qabto fa amara lahum annabiyu sala allahu calayhi waaalih wasalam biliqaaxin nebigaa wuxuu u amray wuxuu amray inay geelii muslimiintu lahaayeen oo geelii baytulmaalka oo dhalay oo waxa weeye geel dhalay ku jiray oo madiine agteeda lagu hayo oo nin geela hayaa oo raaciya uu la joogo ayuu wuxuu amray nebigu fa amara lahum iyaga wuxuu amray annabiy sal l slam biliqaaxin wuxuu u amray fa amara lahum wuxuu u amray nebigu inay geelaas caanahooda inay geelaa u tagaan ayuu u amray oo waxaa geelaa nimankaan loo geeyo caanahoodana hala siiyo iyo kaadidooda hala isugu daro biliqaax marka liqaaxu waa geela caanaha laga maalo oo dhalay baa layahay liqaaxa wa amarahum wuxuu amray an yashrabuu inay cabbaan anaa marka hore amarka hore wuxuu ku socdaa wa amara lahum nabiy sal biliqaaxin ay geelaha loo geeyo yiri iyagiina muxuu amray wa amarahum wuxuu amray an yashrabuu inay cabbaan min abwaaliha kaadida geela wa albaaniha iyo caanaha geela in la isugu daro caanaha iyo kaadida geela ayaa la isku darayaa markaasay cabbayaan oo ay ku fiicnaadaanoo waxa weeye caloosha aad bay ugu fiican tahay waana la isku daweeyaa oo haddaba caanaha geela iyo kaadida geela marka la isku daro xanuuno badan oo caloosha ku dhaca ayay dawo u tahay dad baaba hadda waxay sheegeen oo tajribo u arkeen inay xataa sonkorta iyo dhiikarka iyo dawo u tahay fandalaqu way bixeen geeli bay aadeen oo ay u tageen markay geeli u tageen oo muddo joogeen oo caanihii iyo kaadidii cabbeen oo ay caafimaadeen falamaa saxuu ay markii ay caafimaadeen oo xanuunkii ka ba'ay ayay qataluu waxa ay dileen qataluu waa dileen raaciya annabiy sala allahu calayh wasalam raaciga waa ninka geela la joogay geel jirkii ariga ee geela la joogay oo nebiga mas-uulka uga ahaa bay dileen weliba si xun bay u dileen baa la yidhi oo waxa weeye tamthiil bay ku sameeyeenoo indhahay ka soo saareen waa googooyeen dhibaato weyn bay ku sameeyeen oo si xun bay u dileen ayaa la yidhi marka qataluu raaciya nabiy sala allahu calayh waali wasalam ninkii geela la joogay ayay dileen iyaga oo weliba dhibaato ku sameeyey marka dulmi badan bay galeen oo isku darsadeen taasaa lagu abaalmarin doona maxay kaloo sameeyeen markay dileen ninkii ninkii waxay isugu dareen dil inay dileen haddana ay bedeleen oo waxa weeye indhihii ka rideen oo musbaaro ku sameeye dhibaato ku geysteen oo mutlo ku sameeyeen tuuganimana waa sameeyeen dhac iyo boob oo fasahaada wastaaqu nacam geeliina waa kaxaysteen nacamku waa xoolaha marka hadda waxaa loo jeeda geeliina waa kaxaysteen fa jaa'a alkhabaru warkii baa yimid fii awali nnahaar maalinta gelinkeedii hore saaka markay saa sameeyeen oo geelina dhiceen ayaa markaas dad u yimaadeen oo nebiga u sheegeen oo waxaa la yidhi ninkiina halkaasaa lagu dilay geelina waa la dhacay fa bacatha fii aathaarihim nabiga calayhi salaatu salaam rag fardoolaya oo fardawatay buu ka daba diray fa bacata wuu diray nabiga calayhi salatu salaam ciidan buu ka daba diray rag fardoolaya fii aathaarihim ayay markaas ka daba diray raadkoodii waa la dabagalay markaa oo raadkaa raadka loo saaray waka falamaa falama irtafaca annahaaru markay maalintu bartanka gaadhay oo waxa weeye qoraxdii ay kululaatay oo waxa irtifaacu nahaar waa intaan duhurka la gelin laakiin qoraxdii kululaatay oo barqad dheer ay tahay oo duhur soo dhow yahay ayaa jii'a bihim waa la keenay oo raggii fardooladaabaa iyagiina soo qabtay iyogoon meelba gaarin geeliina ka soo celiyey iyagiioo xabsigana keenay oo maxbuusa oo la soo qabtay falama irtafaca annahaaru jii'a bihim ay nimankii baa lala yimid oo waa la keenay xukumkii nebigu ku fuliyey marka waa kan fa amara bihim nebigu wuxuu amray waxa weeye in la gooyo lugahooda iyo gacmahooda isdhaaf loo jaro oo aayadda qur-aankaa baa kusoo degtay baa lay arrintan innamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha wa rasuulahu wayascuuna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yuqadacuu aydiyahum wa arjulahum min khilaaf aw yunfaw min alard xukumku marka nebiga aayaddu ikhtiyaar waxay ka dhigaysaa in la jarjaro oo gacmaha iyo lugaha la gooyo iyo in la dilo iyo in waxa weeye dhulka laga cayiriyo nebigu marka siaanu ugu fuliyey fa amara bihim nebigu waa amray faqadicat waa la jaray aydiyahum gacmahoodii baa la jaray aydiyahum gacmihii baa la jaray wa arjulahum min khilaaf waxa weeye iyo gacmahoodii wa arjulahum lugihiina waa la gooyey oo isdhaaf baa loo jaray masalan gacanta midigta iyo lugta bidixdaa la goynaya isdhaaf isaguna qofkii markaas waxba u qaban karin waay taasi marka waa fasaadkii ay sameeyeen oo ay dhaceen geelii oo waxa weeye ay ay ridoobeen oo ay dhibaatadaas sameeyeen leanna sababta waxa weeye islaannigo ay muujisteen waa ridoobeen ninkii waa dileen geelina waa dhaceen waana tamdiiliyeen waayo fasaadkii marka ay la yimaadeen lugihii iyo gacmihii baa la jaray wa summirat acyuruhum indhahana masaamiir baa lagaga dalooliyey oo mid walba labada indhood baa inta masaamiir lagaga kuwiyo la la dilaaciyey ayaa halkaas dhibaatadaa loo geystay taana waxaa loogu sameeyey iyagaa ninkii raaciga ahaa saa u galay waa aljazaau min jinsi alcamal iyagaa saa u galay waay wa turikuu fi lxarati xarada waxa weeye waa dhulka madiino meesha qorax kulaylka waxa weeye de xara meesha dhagxanta madmadoole baa la yidhahdaa bayna xarateyn ayay madiina ku tiileen laba buuradoo dhagax shiil dhagax shiilka dhagaxa la yidhaahdo marka halkaa ba banaanka ah oo qoraxda iyagoo yaalla oo gacmihiyo lagu hela jaray oo dhiigu ka daadanayo oo masaamiir indhaha lagaga kawiyey ayaa halkaa lagu tuura wa turuka halkaasaa lagaga tegey waxa weye filxara maxay samaynayaan waa qaylinayeen marka yusqawna yastasquuna waxay weydiisanayeen in la waraabiyo falaa yusqawna lama waraabinaynin liannahu sababta maxay tahay dulmi bay ku dhaceen dulmigaa laga abaalmariyey qaala waxau yidhaha abi qilaaba abi qilaaba oo ruwaadda xadiidka ka mid ah ayaa waxa uu yidhi markuu markaa sheegayey ayuu waxa uu yidhi sababtuu caddaynayaa nimankan saa loogu galay sababta saan loogu galay ayuu caddaynayaa marka abu qilaaba weye waa in lahoos dhigo qaafka qaala waxa uu yidhi magaciisana waxaa la yidhaahdaa abu qilaaba magaciisa waxaa la yidhahdaa cabdullaahi aljurmiy ayaa la yidhaahdaa oo macruuf waxa uu yidhi abu qilaaba marka waa raawiga xadiida fa haa-ulaa'i buu yidhi kuwa saraquu waa xadeen wa qataluu waana dileen wa kafaruu ay raacigii bay dileen ninkii geela la joogay geelina waa xadeen saraquu ay geeliba dhaceen wa qataluu ninkiina waa dileen waa laba dembi wa kafaruu bacda iimaanihim markii ay islaameen kadibna waa gaaloobeen waka wa xaarabu allaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkana way la dagaalameen intaasoo dhan bay isku darsadeen afartaa camal haddaba markaa dhiciddii ay xoolihii dhaceen iyo waxa weeye horta dilkii ay ninkii dileen waa loo dili bedelkii ay sameeyeen oo waxa weeye dhibaatada ay ku sameeyeenna iyagii baa la tamdiiliyey oo muslo lagu sameeyey sariqadii iyo gaalni iyo gaalnimadii iyo muxaarabadii nebiga ay ku sameeyeenna iyo rasuulka iyo ilaahayba la dagaalameenna isdhaaf baa gacmihii loo jaray marka abaalkoodii baa laga waraabiyey abaalkii ay iyagu la yimaadeen weeye sidaas waa aljazaau min jinsi alcamal ilahay baa yidhi aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan marka dhulkiina fasaahad bay ku keeneen calaa kulli xaal waa laga abaalmariyey xadiidku markaa cumuuman waxa uu caddaynayaa inay nimankaasaa lagu abaalmariyey maxaan ka faa'idaynaa marka xadiidka asalkeeda horta intaynu fawaa'idda ugudbin muslada baasha la yidhaahdo oo waxa weeye qofka tamdiilka in wejiga wax laga bedelo qofkii haba la dilo laakiin in la dhaadhaawaco oo la googooyo meelo badan nebigu waa ku nahiyey laakiin kuwaan oo kale maadaama iyagu ay sidaas la yimaadeen intay sameeyeen baa lagu sameeyey ilahayna wuxuu yidhi wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih maadaama ay ninkii raaciga ahaa saa u galeen iyagana sidii baa lagu sameeyey abaalkoodii baa laga waraabiyey xadiidkan marka waxaynu ka faa'ideynaa marka ugu horeysa faa'ida aynu ka faa'ideynaa waxa weeye inuu inoo caddeeyey nimankaasi inay ridoobeen oo waxa weeye ay iyagii intii markii la soo dhoweeyey oo wanaag loo sameeyey oo waxa weeye la daweeyey inay haddana sidaas ay sameeyeen haddaba sidii ay sameeyeen unbaa lagu sameeye lama dulmiyin sidii iyagu ay sameeyeen baa lagu sameeyey sidoo kale xadiidka waxaanu ka faa'iidaynaynaa mashruuciyatu altadaawi in la isku dawayn karo waxa way asalkeedatu in la isdawayn karo weliba khaasatan in la isku dawayn kara caanaha geela iyo kaadidiisa waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa inay daahir tahay dahaaratu abwaali libil geela keliya maaha waa xoolahoo dhan xoolaha nacamka la yidhaahdo oo la dhaqdo wax walba oo la dhaqdo oo xoolaha kaadidoodu najaaso ma aha khilaafka culummaduna waa khilaaf ku jira laakiin sida saxiixa najaaso ma aha waayo kitaab alxaji baynu ku soo marnay nebigu inuu ku dawaafay isagoo neef geela saaran kacbada oo masaajidka la dhex galay hadday najaaso tahay lama soo geliyeen halkaanna waxay culimmadu u daliishadanaysa najaaso ahayn wax ilaahay xarimay oo najaaso ah in la isku daweeyo ma banaana sidaa daraaddeed qofku hadduu hadda yidhaahdo waxaan isku daweynayaa khamriga khaansiirka kaadidiisa ma banaana leannahu ilaahay baaba xarimay isagoo dhan marka wixii la xarimay laisku daweyn laiskuma daweyn karo hadda qofku hadduu yidhaha khamri baan isku daweynayaa ma banaana leannahu waa la xarimay oo ilaahay dawo inooguma darin wax uu inaga xarimay alxadiid araabic walarbacuun bacda talaatimiya xadiidka saddex boqol afartan iyo afar can cubayd illaahi ibni cabdillaahi bni cutba ibni mascuud can abi hurayra macnaha ninkaasaa waxa uu ka wariy ninkaa loo abtiriyey oo cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutba ibni mascuud ayaa waxa uu ka warinaya xadiidka can abi hurayra kow wa zayd ibni khaalid aljuhaniyi labadoodaasuu ka warinaya radia allahu canhumaa waxay yidhahdeen annahumaa qaalaa ay annahumaa waxay ku dhacaysaa abu hurayra iyo zayd ibni zayd ibni khaalid aljuhaniy labadoodaas saxaabada ayaa wariyey xadiidka waxay yidhahdeen annahumaa labadoodaasi qaalaa waxay yidhahdeen ilaahay ka raalli noqdeen ina rajulan ina rajula min alacraabi ata nabiy sala allahu alayh waalih wasalam nin reer miyiya ina rajulan min alacraabi waxa min alacraab acraab ah acraab oo sukaanu lbaadiya waa dadka baadiyaha degaa la yidhahdaa reer miyi weeye meesha soomaaliu ka dhacdo ataa waxa uu yimid annabiy sala allahu alay slam nabigu uu yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaarshay ilaa qadayta baynanaa bikitaab illah ilaahay baan kugu dhaariyey waxaad nagu kala xukuntaa kitaabka ilaahay qisadaani waxay ahayd laba nin oo reermiyay ahaayeen cumuuman macnaha qisada xadiidkaanu ka hadlayo laba nin oo reermiyaa nebiga iskula yimid dood iyagoo doodaya oo raba in la kala xukumo xadiidkaa marka inoo caddaynaya waxay ku doodayeen marka meesha uu ka yidhi ina rajulan min alacraabi ata nabi sal slam keligii ma ahayne nin kale oo khasmigiisa ah oo la doodayaa la socday marka laba nin bay ahaayeen dood baa dhex martay nebigay iskula yimaadeen calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi ina rajulan min alacraabi ata nabiya sal l sl nebigu uu yimi faqaala waxa uu yidhi kii hadalka bilaabay oo reer miyiga ahaa ayaa labaduba reer miyi bay ahaayeene ayaa waxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo anshuduka billah ilaahay baan kugu dhaariyey oo waxaan kugu dhaarinayaa ilaa qadayta baynanaa bikitaab illah ay macnaha inaad nagu xukuntid wax kale inaadan nagu xukumin baan kugu dhaarinayaa ilaa kitaabka ilaahay mooye saas wey macnuhu anaa waxaan kugu dhaarinayaa wax kale ha nagu xukumine ilaa qadayta baynana bikitaab illah waxaa ku filan inuu yidhahdo rasuulka ilahna kala xukum leanna rasuulka ilaahay mar walba kitaabka ilaahay ba wax ku xukumaya oo waxa weeye wax jawr ama xukumayo markaa reer miyanimo iyo adayg baa u geysay iyo cilmi yariya waxaa laba inuu yidhahda rasuulka ilaahna kala xukum ninkaana ishaysanaaya faqaala faqaala alkhasmu alaakhar waa kan marka khasmiga waa kii la doodaayey ninkaa markuu isagu saa yidhi ayaa kii la socday waa ka cilmi roonaaye fa qaala alkhasmu alaakhar kii kaloo ku xigay baa waxa uu yidhi oo la doodaya khasmigu waa qofka qofka ka soo horjeeda oo la doodaya ayaa waxa uu yidhi wa huwa afqahu minhu saxaabadu waxay idhahdeen kaasaa cilmi dhaamay waxay u leeyihiin sida edabta ah oo uu nebiga ula hadlay ayay uleeyihiin isagaa ka cilmi roonaa wa huwa afqahu minhu isagaana ka wax fahamsanaayo oo ka caqli roonaa qaala waxuu yihi nacam haa nagu xukun kitaabka ilaahay faqdi baynana bikitaab illaah kitaabka ilaahay nagu xukun wa'dan li iina idan inaan hadlo faqaala rasuulu llahi sal l rsulka ilahi waxa uu yidhi qul haye hadal waa ku idmaya hadal qaala waxa uu yidhi hadal arrintiibuu dhacdaybu doodiibuu markaa qisadii dhacdaybu u sheegaya qaala waxa uu yidhi ina bnii kaana cafiifan calaa haada ina ibnii ibnii wiilkaygii ayaa kaana waxau ahaa cafiifan casiifku waa qawsaarka wey waa qofka xoolaha raaca ajiir bu uu ahaa waa qofka inta la kiraysto isagaaba sheikhu gadaal inoogu sheegay alcasiif alajiir waa qofka xoolaha la raaciyo oo kirada lagu raaciyo oo la kiraysto oo la yidhaahdo sanadkiiba intaasaa lagu siinaya soomalidu qawsaar bay yidhahdaa xoolaha raaca ina bni wiilkayga kaana waxau ahaa casiifan ajiir bu u ahaa qawsaara calaa haadaa ninkan ila doodaaya haye fazanaa waxa uu ka zinaystay biimra'atihi xaaskiisii ninkan uu u shaqaynayey naagtiisii buu wiilkaygii ka zinaystay oo zina uu tegey waaya wa innii ukhbirtu waxaa la ii sheegay markay arrintaa dhacday oo waxa weye laba nin labadii nin isqabsadeen oo wuxuu yidhi wiilkaagiiba xaaskaygii u tegey oo arrintii maxkamaddaan geynaya ayaa waxaa loo sheegay si khaladaa wax la iigu sheegay buu wuxuu yidhi wa innii anigu ukhbirtu waxaa la ii sheegay anna calaa ibni cala bni anna cala bnii wiilkayga alrajmu anna calaa ibni wiilkayga alrajmu in la rajminaayo lamana rajmiyanoo wiilkiisu ma soo marin guur wiil dhallinyaraa buu ahaa waa la jeedli lahaa keliya markii la ii sheegay wiilkayga in la rajminaayo ayaan waxaan ku furtay faftadaytu waxaan ku furtay minhu oan kaga furtay ninkan bimi'ati shaah boqol ariya wa waliida iyo addoon warniyo boqol neefoo ariya iyo naag gabar addoonaan ku siinayaa ee wiilkayga ii daayo oo maxkamadha iga geyne xoolahaa qaadooniyo iga tag waa laaluush waayaa sidii bay ku heshiiyeen xoolihiibuu ka qaatay wiilkiina waa loo daayey wuxuu yidhi kabacdi baan markaa fa sa'altu waxaan weydiiyey ahla alcilmi dadkii cilmiga lahaa baan weydiiyey markii hore marka waxaa u fadwooday waxaan cilmi lahayn oo meeshay odhan lahaayeen war ninkaa naagtiisaa la rajminayaa ayay isagii waxay idhahdeen wiilkaagaa la rajminaya asalkuna wuxuu ahaa wiilka lama rajmiyeene waa la jeedili lahaa boqol jeedal naagtana waa la rajmin lahaa leanna iyadaa guur sooma dhayo xalaala ayay sinaysa fa sa'altu ahla alcilmi ahla cilmigii baan weydiiyey waay fa akhbaruunii waxay ii sheegeen markaan dadkii cilmiga lahaa weydiiyey annamaa cala bnii wiilkayga wax kaleba waajib kuma ahee inay waajib ku tahay jaldu mia jaldu mi'atin in boqol jeeda lagu dhufanaayo wa taqriibu caamin sanadna laga cayrinayo magaalada iyo eryadan uu joogay oo meel uusan aqoon inuu tago weya sanadkaas soo joogo hariib baa laga dhigaya hariibku waa qofka aan markaa dhulkiisii joogin wa taqriibu caamin intaasaa ciqaab looga dhigaya wa anna calaa imra'ati haada ninkan xaaskiisana ee alrajmu in la rajminaayo taasaa la ii sheegay buyi markaasuu xoolihiisii ka soo ceshari a ninkan markii hore waxaa lagu yidhi wiilkaaga waa la rajminaya boqol ariya iyo wuxuu ku furtay addoon hadhow markuu ahlu cilmiga u sheegay oo la yidhi war waa lagu khaldaye saas ma aha masaladu naagtan waa la rajminayaa wiilkaagana boqol jeedal baa lagu dhufanaya buu yidhi oo marka boqol jeedal wiilkayga muxuu ka dhimayaa arigayga iyo xoolahayga ii soo celiniyo halkaasaa doodu ka socotaa marka iyo kuu soo celin maayo fa qaala rasuulu llahi sal l slam rsulka ilahi marka kala xukumay rasuulka ilaahay waa dhaartay ilay maadaama markii hore la dhaariyey ayuu isagana dhaartay si u u ogaadaan inuu waxa weeye arrintaani tahay waxa weeye sidii si uu u qanciyo maadaama ninkaanu markii hore dhaadiyay uu yidhi anshuduka billah nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi waladii nafsi ay waxaan ku dhaaranayaa alladii nafsii naftaydu biyadii ay gacantiisa ku jirtay oo markuu doono qabanaya markuu doono noolaynaya laaqdiyanna waan idinku kala xukumayaa baynakumaa dhexdiinna bikitaab illahi kitaabka ilaahay hee nebigu wax kalaba wax kuma xukumayn kitaabka ilaahay buu wax ku xukumayey iyo xukunka ilaahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi xukunkii alwaliidatu adoontii waalghanamu iyo arigii raddun calayka waa lagu soo celinaayaa oo waa in lagu soo celiyo oo dulmi baa lagaaga qaatay wa calaa ibnika wa calaa ibnika wiilkaagana jaldu mi'atin boqol jeedal baa lagu dhufanaaya wa taqriibu caamin sanadna waa laga cayrinayaa meeshaanoo qariibaa laga dhigaaya amaa naagtii iyadana waxa weeye waa arajmu wey waqdu ka laha buu yidhi yaa unays unaysow waxa weeye unays marka wuxuu ahaa baa la yidhi reer gabadhaan zinaysatay reerkooda ayuu unays ahaa baa la yidhi oo waxa weye isku qabiil ahaayeen waa saxaabi weeye marka wuxuu yidhi waqdi yaa unays unaysow ka lah marka unays waa bitaqsi waa taqsiir la soo gaabiyey taqsiir baa la yidhaha waxaa laga soo gaabiyey anas oo kale waa unays anas oo lasoo gaabiyey oo kale wa marka waa unays ibnu daxaak baa la yidhahdaa alaslamiy marka wuxuu yidhi unaysow rag kalena waa ku daray baa la yidhi oo waxa weeye raacay laakiin isagu madax uga dhigo uqdu ka lah waqdu ka lah yaa unaysu waqdu ka lah aroortii jarmaad yaa unays unaysow iyo wuxuu iyo lirajulin min aslam ha iyo nin kale baa raacay ku kalah ila imra'ati haadaa ninkan xaaskiisa ku kalah oo aroortii halkaa aad wa israacaya wuxuu yidhi fa in ictarafat hadday qirato oo taraada waa zinaysto oo ay qirato weydiiyo farjumhaa rajmi ilay waa muxsinadi qaala waxa uu yidhi raawigii waxa uu yidhi faqadaa calayhaa wuu ku kallahay marka unays baa jarmaaday faictarafat waa qiratay waa qira fa amara bihaa rasuulu llahi sal ly slam rasuulka ilaahi waa amray fa rujimat waa la rajmiyey waka alcasiif wuxuu yidhi alajir xadiidkaa marka cumuumkiisa waxa weeye nin baa wiilkiisa waxa uu ahaa sidaa uu sheegay nin kale shaqaalo u ahaa oo u shaqaynaayey markuu ka shaqaynaayey waad aragteen qawsaarka soomaaliduba aad bay arrintaas uga dhacdaa nin qawsaaraa reerkii iska dhex jooga reer miyi baa la degan yaha waxaa leeyahay ninkaan xoolo jiro waa xooluhu la joogaa reerku ka mid yahay marka waxaa laga yaabaa ninkii inuu iska maqan yahay oo safar iyo aado nink naagtii iyo marka waxa ninkaan qawsaarkaah intaa reerkii iska wato oo gurigii dhex joogo oo intaa isku dhex jira hadhow marka shaydaanku waa ka faa'iidaysanaa hadaydan waxawey zine iyo wax daran bay ku dhacayaan saas oo kale bay marka qisadaana ahayd mar alla markii loo sheegay baa marka wuxuu yidhi waxaa laiga dhaadhiciyay dad jahliyaa helay waxay idhahdeen wiilkaaga waa la rajiminayaa markaasu wuxuu is yidhaha leila wiilkaaga intaan maxkamadda la geyn ninkaan iska maslaxo waxa weeye arrinta halkaa ha lagu baabi'iyo oo ha lagu joojiyo kabacdi markii loo sheegay aad xoolihiina uu bixiyaa waxaa loo sheegay war wiilkaaga lama rajminaye dan la-aan baad xoolaha u bixisay aad xoolaha ii soo celi buu yidhi marka halkaas ayuu marka xadiidka la iskula yimid nabiga calayhi isalaatu wassalaam maxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka kow marka ugu horeeya waxa weeye dhaarta la isdhaariyo oo waxa weeye qofka matalan waxaan ka faaidaynaa reer miyiga jafaafnimadooda leanno nebiga ilaahay bay dhaarinayaan oo waxa weye dee maadaama cilmigii iyo ku yar yahay xushmadii iyo qaabkii ay nebiga ula dhaqmi lahayn o dhan baa ka maqan markuu ilaahay yidhi alacraabu ashaddu kufran marka dadka reer miyiga cilmigii bay ka fog yihiin oo waa dad ad adag wey a waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xusnu khuluqi nabiy sala allahu alay w salam akhlaaqda nebiga say wanaagsanayd leannao hadda maanta dadka jooga daa xaakim inta u timaad tiraahid ilaahay baan kugu dhaarshaye diinta nagu xukun waxaa laga yaabaa inuu kula dagaalmo ku yidhahdo ma diin xumo inaa wax ku xukumaad igu ogey xaggaad igu ogey maalaaluush baad ii qarinays waxa inuu kula dagaalamo laakiin nebigu waa daayey oo markuu dhammaystay uba u dhaartay oo yidhi kitaabka ilahay lagu kala xukuminaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana xadda azani almuxsin ninka qofka muxsinka ah oo waxa weeye zinaysta muxsin waxaa la yidhahdaa guur xalaala qofkii soo maray oo waxa weeye intuu ama rag iyo dumar ku doonaba ha ahaadee guur xalaala soo maray jimaac xalaala dhedhamiyey kusoo raaxaystay kaasaa la yidhaahdaa oo culamadu waxay yidhahdaan waa man jaamaca fii nikaaxin saxiix macnaha wuu meheriyey keliya ma waa inuu naag intuu guursado ama hadday naag tahay intay nin guursato jimaac ay sameeyaan qofka saas haddii uu soo maro kabacdi markaas zinaysto waa alrajmu dhagax baa lagu dilay culammadu marka waxay yidhahdeen sababta loo kala saaray xaddu zani oo aan muxsinka ahaynna waxaa leeya waa boqol jeedal iyo sanad la cayrinaayo oo magaalada laga saaraayo eryadii qariib laga dhigaayo sababta saa loo kala saaray waxa weeye ninkan muxsinkaa guur xalaala soo maray oo gartay dariiqadii uu ku guursan lahaa oo ilaahay xalaal siiyey xumaan hadduu haddana raadiyo waxa weye waxay kutusaysaa diin xumadiisa iyo imaa iimaan la-aantiisa shaydaanna waa ka qaalib noqon karaayo qofkii waxa weye dee waa toobadda waa u furan tahay laakiin macnaha waa rajmi weeye xukumkiisu amaa kan dhalinyar dhalinyarada ah waxay dhahan waxaa dhici karta hadduu guursado inuu waxaan o dhan ba faraha ka qaado saa daraaddeed waa la garaacayaa oo markaa kabacdi in guur xalaala doonto ayuu u badantay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofka qofka waxa weeye laga ogaayo xadka zinada waa in laba arrimood mid la helo iqraar inuu la yimaado oo qirto sida qofkaa dumarkaa u qiratay factarafat leannu nebiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi ku kalah unaysow hadday qirato markaa rajib marka waa inay qirataa haddaynan marka qiran oo iyadii ay tiraahdo ma samayn hadday odhan lahayd waxba lama rajmiyeen sababtu waxa weeye markhaantiyaal ku caddeeya lama hayo ee waxa weeye iqraar unbay arrintaa ku sugnaanaysay leannao laba nin bay ahaayeen waxaana hadda iyagu qirayay inay naagtan sinaysatay afar markhaantiyaana loo baahan yahay marka iqraarku waa sayidu shuhadaa baa la yidhahdaa hadday marka qirato aa la rajminaayo waay waxaynu kaloo xadiidka ka qaadanaynaa axkaamta xuduudda meesha lagu oofinaayo inaynan shardi ahayn inuu madaxweynuhu joogo leannao nebigu isagu ma aadina wuxuu u diray nin saxaabiya wakiil marka waa samayn karaa hadduu u idmo laakiin waa inuu haddaba waxay sameeyaan hadda sacuudiga oo kale xuduudda la oofiyo markii saas oo kale qaadigii iyo soo xukumaan madaxweynuhu waa inuu soo saxiixo oo loo gudbiyo oo arrintii loo sheego saas oo kale oo soo amra markaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay zinadu xaaraam tahay oo aad iyo aad min alkabaa'ir tahay leanna xuduud weyn ayaa waxa weeye laga rakibay haddana inay saa u kala duwan tahay oo waxa weeye midna ay tahay rajmi midna ay tahay waxa weeye garaacid la garaacay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofkii cilmi si khalada inta loogu sheego markaa waxa weeye halkaas xoolo iyo wax ku bixiya kabacdi ogaada daliilka saxiixa oo ahlu cilmigu u caddeeyaan inuu xaq u leeyahay inuu wixiisii soo ceshado laakiin markii horeba inuu bixiyo khalad bay ahayd waa ayay ahayd inuu marka hore raadiyo oo si saxiixa ay waxa weeye u kala baxaan maxkamadda yimaadaan xadiidka ku xiga alkhamis waalarbacuun bacda talaatami'a waxa uu yidhi wacan waa saddex boqol iyo afartan iyo shan wacan cubaydillaahi ibni cabdillaahi ibni cutba ibni mascuud waa saxaabiga laftigiisiiya can abi hurayru ka warinaa wazayd ibni khaalid aljuhaniya buu ka warinayaa labadoodii awal uu ka warinay radiallahu canhuma qaala waxay yidhahdeen waa xadiidka labaad su'ila rasuulu llahi sala alla alay slam rasuulka ilahi baa la weydiiyey can ilamati adoonti idaa zanad hadday zinaysato qofkii xorta ahaa waa garannay qofkii xorta ahaa haddii uu zinaysto waynu garannay hadduu muxsin yahayna waa la rajmin hadduuna muxsin ahayn oo guur guursanna waa la jeedlin rag iyo dumarba laakiin addoontii maxaa lagu salinaya iyo addoonkii wuxuu yidhi su'ila waa la weydiiyey rasuulu llahi sal ly slam can ilamati addoontii baa la weydiiyey idaa zanad hadday zinaysato walam tuxsan aynan waxa weeye guurna soo marin qaala waxa uu yidhi in zanad hadday zinaysato fajliduuhaa jeedla oo hala jeedlo iyada marka konton jeedalaa lagu dhufanaa leanno allah subxaana wa tacaala baa yidhi haddii ay adoon tahay waa in nisfu maa cala almuxsanaati ayaa iyada la garaacaya ha iyada wixii awal ku waajib ahaa maya ha xorra gabadha xortaa wixii waajib ku ahaa ayaa iyada lagu dhufanaayo ee maaha in iyada lagu dhufanaayo waxa weeye boqol jeeda lagu dhufan maayo sababtu waxa weeye iyadu gabadha xorta ah niskeed bay udhigantaa marka iyadaa haaf baa la garaacaya marka boqol jeedal meeshii lagu dhufan lahaa waxa waxaa lagu dhufanaa iyada khamsiin ayaa lagu dhufanaya waka marka nisfulxorra ayaa waxaa weeye iyada waajib ku noqonaya waxau yihi fajliduuhaa jeedla oo garaaca waayo iyada markaa sayidkeedii iyo baa ka oofinaayo inzanat daysa fajliduuha uma inzanat hadday mar labaad zinaysato fajliduuhaa garaaca uma inzanat hadday mar saddexaad guursato faj zinaysato fajliduuhaa garaaca ka bacdi markaa maxaa la samaynaa uma ka bacdi haddii ay waxa weeye mar afraad ay waxa weeye la timaado zina iyo waxaa uma biicuuhaa iibiya iska iibsha uma biicuuhaa walow bidafiirin dafiirku alxabl wey waa xarig walow xarig yaraba ha ku noqotee waxa weeye iska iibiya oo waxa weye isdhaafiya leannahu khayr male taas qaala ibnu hishaab waxa uu yidhi ibnu shihaab oo ruwaadda ka mid ah waxuu yidhi laa adri ma garanaayo inuu yidhi abacda thaalita am raabica ow raabica ma marka saddexaad markay hadday saddex jeer zinaysato oo la jeedlo mi la iska iibinaa mise mar afraadaa la sugaa hadday mar afraad zinaysato miyaa la isdhaafinaayo qaala waxau yidhi shiikhu wadafiru alxablu macnaha waxa weeye waxaa laga tilmaamayaa xarigga walow wax yar oon qaymaba lahayne ha lagu iibiyee isdhaafiyo oo waxa weeya khayr ma soo wadee iska iibiye xadiidkaa marka waxaynu ka qaadanaynaa haddii addoonti ay zinaysato in la jeedlaayo oo waxa weeye sidii maaragtay loo jeedlayey waxa weeye qofka xortaa iyadana waa la jeedlaa laakiin waa ka yar tahay oo iyaga waxaa dushooda ah intii waajibka ku ahayd qofka xorkaa siddeetankii jeedalo lagu dhufanayay iyaga markaa waxaa lagu dhufanayaa boqolkii jeedal iyaga waxaa lagu dhufanayaa conton marka waxaynu ka faa'idaynaa ana alama ana xadd alama idaa zanad hadday zinaysato oo aynan muxsano ahayn oo aynan soo marin guur xalaala in la jeedlaayo wa huwa nisfu maa cala alxorra wixii xor gabadha xortaa waajib ku ahaa bar ayaa markaa lagu dhufanaya waalxoratu xoradiina jadluhaa waa mi'atu jalda ilaahay baa yidhi waxa weeye fi suurati nuur azani wazaniytu fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda marka mi'ata jalda ayuu kitaabku qararay laakiin mi'ata jalda waa gabadha xorta ah facalayhina nisu maa cala muxsanaat ay aayad kale odhanaysa waxaanu kaloo ka faa'idaynaa haddii ay soo celceliso zinadii in markaasi la isdhaafinaayo leannahu khayr male saddex jeer hadday ku joogsan weyday afar jeer wax khayra ay leedahay ma jirto waxay kaloo culummadu ka qaateen waxay yidhahdeen ana azinaa caybun fi raqiiqi gabadha haddii ay zinaysato addoon tahay ceeb weeye dusheeda saaran haddii marka qofkii laga iibiyey uusan ogayn oo hadhow ku ogaado xaq wuxuu uleeyahay qofkii ka iibiyey inuu u celiyo uu yidhaahdo wixii aad iga iibisay ceeb baa kusoo baxday ee waxa weeye iga celi waxaanu kaloo ka qaadanaynaa sayidka addoonta leh ayaa markaas ka oofinaya oo garaacaya sida xadiidka u sheegay leannahu iyagii baa la yidhi fajlidua garaaca الحديث السادس والأربعون بعد المئتين صدح بعد ثلاثمائة صدح بقول فرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اه أنه قال وحوي أتى رجل من المسلمين أتى وحا يمد رجل نبا يمد من المسلمين مسلمين تكمل وناعسي والرواية دانوي أسطرطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بهو يمد wahuwa fi lmasjidi nebiguna isagoo masaajidka jooga fanaadaahu uu u dhawaaqay oo kor buu u hadlay faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi innii zanaytu waan zinaystay waa iqraar isagaa isku qiraya faacrada rasuulu llahi sal l slam canhu waa ka jeensaday nebiga waa ka jeensaday fatanaxaa tilqaa'a wajhi intuu soo wareegay buu haddana hortiisa soo istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah inii zanaytu waan zinaystay rasuulka ilaahi faacrada canhu waa ka jeensaday xataa tannaa ilaa uu waxaa weeye karara tannaa uu soo celceliyey sidaa xataa tannaa daalika calayhi arbaca maraatin afar jeer ilaa uu ku celceliyey nebiguna mar walba ka jeensanayo falamaa shahida markuu ka markhaanti kacay calaa nafsihi naftiisa ku markhaanti kacay arbaca shahaadaatin afar markhaanti ayuu dacaahu nebigu u yeeray rasuulu llahi sal wuu u yeeray faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu salaam abika junuunun war miyaad waalan tahay qaala wuxuu yidhi la ma waali qaala waxau yidhi weliba culamadu waxay idhahdeen oo riwaayadaha qaarkood caddeeyeen dadkiibuu weydiiyey war ninkaan waali miyaa ku sugan dadkii yiqiinay qaala wuxuu yidhi laa ma waali dadkii nacayr ma waalla qaala waxa uu yidhi xataa khamri inuu cabo iyaa la weydiiyey waxyaalo badan baa la weydiiyey xataa waxaa la weydiiyey ma taqaanaa zina waxay tahay isu yidhi haah maxay tahay zino waa inuu ninku naag xaaraana intuu u tago jimaac ugu tago siduu naagtiisa ugu tegi lahaay oo kale wixii o dhan buu caddeeyey oo nin doonaya toobadkeen aho in laga dahiro markaasuu nabigu wuxuu yidhi hal axsanta guurma soo madha xalaala qaala nacam ha waa soo maray oo waxa weeye waan soo maray guur xalaala qaala nabigu waxa uu yidhi markaa faqaala waxa u yidhi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam saxaabadiibu amro wuxuu yidhi idhabuu bihi farjumuuhu rajmi la taga oo meeshaa banaanka ah oo musallaha ayaa la geeyaayo soo rajmiya le jaabir baa sii caddayn doona xadiidkan kusii xigaa qaabkii ay u rajmiyeen oo labada xadiis waa isku macni waa alxadiidu asaabic walarbacuun bacda talaatimiya qaala waxa uu yidhi qaala ibnu hishaab baa waxa uu yidhi ibnu shihaab ayaa xadiidka werinaya waxa uu yidhi fa akhbaranii abu salama ayaa iiga warramay abu salama ibni cabd cabdiraxmaan ayaa iiga warramay oo wuxuu yidhi annahu samica waxa uu maqlay jaabir bni cabdillaahi oo yaquulu odhanaya kuntu waxaan ahaa oon ka mid ahaa fii man rajamahu kuwii rajmiyey baan ka mid ahaa fa rajamnaahu waxaanu ku rajminay oon ku garaacnay dhagxantii aan ku garaacaynay bilmusallaa masaajidka ma ahayna meeshaa musallaha ah oo ciidda iyo janaasada iyo lagu tukado ayaan ku garaacnay falamaa falamaa goortii adlaqathu ay xanuujisay oo waxa weeye aad ay u xanuujisay alxijaaratu dhagxantii ayuu haraba wuu cararay wuu cararay waa cayrsadeen marka nabigu wuxuu yidhi maad iska daysaan mar hadduu cararay fa adraknaahu waxaanu ku gaarnay bilxarati meeshaa qorax kulaylkaa waxa weeye xarada dhagaxa madowleh farajamnaahu waa rajminay ilaa uu ka dhintay waka haddaba alrajulu ninkaa la sheegay huwa maaciz ibni malik ayaa la odhan jiray oo qisadiisa rawaa qisatuhu jaabir ayaa weriyey qisadiisa jaabir ibni samura wa cabdullahi ibni cabbaas baa weriyey waxaa kaloo weriyey abu saciid alkhudri wa burayda ibni xuseyb ayaa weriyey alislamiy radia allahu canhu iyagoo dhan baa weriyey arrin mashhuura bay ahayd ninkan isagaa naftiisii keenay isagaa waxa weeye isku caddeeyey markhaantina isku furay isagaana nebiga u yimid oo yiri oo yidhi nebiga idaahir idahir waayo waxaan ku dhacay dembiga marka qisadiisu waa macruuf haddaba marka labadaa xadiidba waxaynu ka faa'iideynaa kow marka ugu horraysa anna zinaa in waxa weeye qofkii uu zinaysto waxa weeye yahbutu biliqraari kamaa yahbutu bishahaada zinadii sariqaduna waa la mid wax walba waa la mid iqraar bay ku sugnaanaysaa sida ay markhaantigaba ugu sugnaanayso oo allah subxaana wa tacaala fii suurati nuur markuu ka hadlayey waxa uu yidhi lawlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa in lam yaatuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika cinda allahi hum alkaadibuun haddaan afar markhaanti la keenin qofkii lama rajminayo afar markhaanti waa inay yimaadaan oo qiraan oo caddeeyaan inay arkeen ninkaa iyo naagtaa oo jimaac samaynaaya guri bay ku wada jireen iyo way isku dheganaayeen iyo ee way is ag fadhiyeen iyo way qaaqaawanaayeen iyo waxaasoo dhan lama ogola waa inay yidhaahdaan labadoodii xubnood oo isku jira baanu arag aad baa loo adkeeyay markhaantiga laakiin hadduu qofkii isagii qirto oo iqraar la yimaado waa lagu fulinaya leanna alqiraaru sayid shuhadaa bay dhahaan culammadu labo waxaanu ka faa'iideynaa ana almajnuun qofka majnuunka ah waxa weeye iqraarkiisa lama qaadanayo de qof majnuun oo qwaalan hadduu yidhahdo waan zinaystay khamri baana cabay waxba laga soo qaadi mayo sababta nabigu wuxuu yidhi abika junuunun war ma waalan tahay hadduu waalan yahay waa orod naga tag baa la odhan laha leannahu axkaam lagama oofiyo qof waalan waka iyo hadduu cabsan yaho oo caqli lahayn iyo waxaasoo dhan sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa annahu yajibu cala alqaadi waalmufti attatabut ha qofka qaadiga ah iyo qofka fadwoonaya oo cilmi la weydiiyey waxaa waajib ka horta wixii inay hubsadaan leannao nebiga calayhi salatu salaam waa hubsaday war ma waalan tahay maya khamri ma cabtay maya waxa weeye guur ma guursatay haa nebigu isla markiiba xukum kuma ridine in badan bu waxa weeye su-aalo badan buu weydiiyey qaala xaafid ibn xajar fatxilbaariga waxa uu leeyahay faqad baalaqa nabiyu sala allahu alayh wasalam fi lstia maaragtay nebiga alayh salat salaam aad buu ugu xeel dheeraaday istidbaadka macnaha la sugitaanka la sugayo waxa weeye gaayat lmubaalaqa aad buu u weydiiyey oo waxa weeye marka hore ka jeensaday iqraarkiisii ilaa uu afar jeer naftiisa ku qirayna xukumkii laguma fulin waxaynu kaloo ka faa'idaynaa qofka muxsinkaa oo guursaday xadkiisu inuu yahay xaddu rajmi rajmigu marka kitaabka ilaahay waa ku waa kusoo degay waana la nasakhay aayadahaas oo waxa weeye xukumkoodii baa yaalla ee tilaawadeedii ayaa maqan ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuuhumaa albat waxa weeye qofkii sheekha waxaa laga wadaya sheekha qofkii guur soo maray hadday zinaystaan rajmiya ayaa la yidhi oo waxa weeye rajmiya waka marka sunnaha nebigana saas waca tahay ciddii inkirtana waxa weye iyaga un baana caqli lahayn oo waxa weeye aan cilmi lahayne waa arrin sugan wey waxaanu kaloo ka fahdaynaa ana alxadda kafaaratun lilmacsiya ha qofkii zinaystay oo xumaantaa ku dhacay xadkii haddii laga oofiyo waa kafaaro leannu nebigaaba xadiid kale ku yidhi qofkii man facala shay-an min dalik qofkii waxaa wax ka mida sameeyay macaasidaa fa cuuqiba bihi fi dunyaa fa huwa kafaara kafaaro ayay u tahay oo waxa weeye dembigiisii waa loo dhaafaya mar haddii uu waxa weeye la yimid oo waxa weeye xukumkii laga oofiyey kafaaro gud bay u tahay aakhira waxba loo qabsan maayo oo waxa weeye gabadhii zinaysatayba markii la rajminaayey oo nebiga inta la rajmiyey uu ku tukaday markuu cumar yidhi ma ku tukanaysaa iyadoo sinaysatay wuxuu yidhi laqad taaba tawbatan tawba ayay toobad keentay haddii loo qaybiyo toddobaatan reer madiine ah ku filaan lahayd sidaas daraaddeed marka qofku hadduu toobad keeno taaba allahu calayh laakiin qofku inuu is-asturo oo haddii uu waxaan ku dhacay haddaan markaa markhaantiyaal loo hayn inuu inta keligii is-asturo ilaahay u toobad keeno ayaa wanaagsan oo waxa weeye haasaa fiican marka halkan khilaaf culummada waxa uu ku jiraa iqraarka uu qofku isku qiro naftiisa ma waxaa loo shardinayaa tikraar oo waxaa leeyahay waa inuu afar jeer naftiisa isku qiraa mise sidaa nebigu uga jeenjeensaday mise hal mar baa ku filan culummada in badan waxay ku tageen inay ku filan tahay hal mar qaarna waxay ku tageen tikraar in la samaynaayo calaa kulli xaal labada qowlba culummadu waa kaleeyihiin oo waxa weye culimo badan ayaa ku tagtay in uu qofku waxa weeye tikraar la yimaado qaarna waxay yidhahdeen maya waxaa ku filan iqraar hal mar inuu qiro ayaa ku filan oo imaamu malik iyo shaaficiyi saasay sheegayaan alxadiid athaamin walarbacuun bacda talaamia saddex boqol afartan iyo sideed waxau yidhi wa can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma annahu qaala waxau yidhi ina alyahuud nimankii yahuudaha jaa-uu waxay u yimaadeen ilaa rasuuli llahi sal l rasuulka ilahi bay u yimaadeen fadakaruu lahu waxay u sheegeen ana imra'atan ana imra'atan qof dumara minhum iyaga ka mid ah wa rajulan iyo nin iyaga ka mid ah zanayaa inay zinaysteen oo nin iyo waxa weeye naag ka mida yahuuddii deganaa madiine ayaa zinaystay welina ma ay islaamin fa qaala lahum rasuulu llahi sal l sl rasuulka ilaahi waxa uu yidhi ma tajiduuna fi tawraat ay aladi maxaad ka helaysaan ma tajiduuna maxaad ka helaysaan fi tawraati tawraat ay xukumka aad ka helaysaan waa maxay fii sha'ni rajmi xukumka aad helaysaan tawraad ku qoran qofka waxa weeye zinaystay oo muxsankaa in la rajmiyo xukumka idii ku yaalla tawraad waa maxay fa qaaluu waxay yidhaahdeen naftaxuhum waa ceebaynaynaa waana jeldinaynaa ha wayujalladuuna waana la jeedlaaya qaala cabdullaahi ibnu salaam waa saxaabigii jaliilkaayo islaamay oo meesha fadhiyey caalim min culamaa ilyahuud buu ahaa oo markii hore ahaan jiray laakiin wuu islaamay ayaa markaa waxa uu yidhi nebigu la fadhiye kadabtum buu yidhi been baad sheegteen haddaa yahuud tihiin inna fiihaa alrajm tawraad waxaa ku taalla in la rajiminaayo fa aatow bitawraati tawraad baa la keenay oy keeneen oo nebiga agtiisa la keenay fa nasharuuhaa waa kala bixiyeen mawdica ha ha fa wadaca axaduhum fa nasharuuhaa waa la kala bixiyey kitaabkii suuraddii macnaha rajmi ay ka sheekeynaysay iyo zinada iyo ayaa la kala bixiyey markaasaa fa wadaca axaduhum midkood baa yadahu gacantiisa waxa uu saaray fa wadaca axaduhum yadahu calaa aayati rajm mid baa gacanta waxa uu saaray oo ku aadiyey aayaddii rajmiga ayuu ku aadiyey leannago niman khayaano badan bay ahaayeen fa qara'a wuxuu akriyey maa qablahaa wixii ka horreeyey wamaa bacdaha iyo wixii ka dambeeyey fa qaala lahu cabdullaahi ibni salaam baa waxa uu ku yidhi irfac yadaka gacantaada karuqaad gacantaada ka qaad aayadaad saadhay fa rafaca yadahu gacantiisiibuu karu qaaday fa idaa fiihaa fa idaa waaba iyadoo fiihaa ay ku qoran tahay aayatu rajmi aayaddii rajmiga ay ku qoran tahay waa la waa fashilmay marka oo waa ku caddaatay khiyaanadii fa qaala waxa uu yidhi markaa ninkii gacanta saarayey waana culummadoodii nin ka mida bal u fiirso khiyaanadooda sadaqa yaa muxamed run buu sheegay cabdullahi ibni salaam macnaha fa amara bihimaa nebigii waa amray annabiyu sal l sl nebigiiaa amray fa rujimaa waa la rajmiyey labadoodiiba qaala waxa uu yidhi fa ra'aytu waxaan arkay macnaha cabdullahi ibni cumar warinaya sheegaya wuxuu yidhi fa ra'aytu waxaan arkay alrajula ninkii labadii ninkii naagtii markii la rajminayey ayaan waxaan arkay oo waxa weeye waxaan arkay buu yidhi yaxna-u ay macnaha saa isugu soo foorarinaya qofka markaad qofka isaga xijisid dhagxantuu isaga xijinayaayo wuxuu rabaa inuu isagu dhagxantu ku dhacdo oo waxa weeye markaas naagtii ka ilaalinaya dhagxantii waxaan arkay buu yidhi cabdullahi bni cumar fara'aytu waxaan arkay alrajula ninkii baan arkay yaxna-u oo saa is cala almar'ati gabadhii saa isaga xijinayo oo waxa weeye isku foorinayo iyada isku aadinaya oo yaqiiha ka ilaalinaya alxijaara dhagxantuu ka ilaalinaya jacayl uu qabay wey marka yaxna-u macnaheed waxa weeye waa inxinaagay ka timid waxa wey saas isugu aadinaya qaala waxa uu yidhi radia allahu canhu alrajulu aladii ninkii hamay waa qaala waxa u yihi radia allahu canhu cabdullahi bni cumar ayaa waxa uu yidhi alrajulu aladii ninkii wadaca yadahu saaray gacantiisa calaa aayati arajmi aayadda saaray huwa waxa weeye ninka la yidhaahdo cabdullahi magiciisa ayaa waxaa la odhan jiray cabdullahi cabdullahi bni suuriya ayaa la odhan jiray waa ninkii gacanta saaray aayadda oo qarinaayey oo waxa weeye inta kitaabkii la yidhi akhri khiyaanada samaynaayey ayaa waxa weeye magaciisii inoo sheegaya qisadaani waxay ahayd iyadana khulaasadeeda uu xadiidka inoo caddaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine markuu deganaa markuu joogay hasi intaan yahuud lala dagaalamin heshiis baa jiray iyo sulxi inay waxa weeye ku noolaadaan madiine iyo agaarkeeda laakiin xukumka diinta islaamka kama ay hor imaan karin liannahu madiino dawlad islaamaa ka jirtay oo dawladdaa gacanta ku haysa ha haddaba markaa iyagu markii hore aayaddan rajmigu kitaabkooda ku tiilay in la rajminaayo qofka waxa weye muxsanka ah laakiin waxay sameeyeen sida iyagu caddeeyeen markii la weydiiyo o la yidhi waxaan maxaa idinku kalifay ayaa waxay yidhahdeen waxaa dhacday in dadkii ay zinadii badiyeen weliba dadkii madaxda ahaa oo waxa weye xukumka hayay ayaa zinadii ku badatay waxaana awoodi kari weynay inaanu rajminno leanna iyagii baa madax ahoo waxa weeye way suurtoobi weyn dadkii ducafada ahaa laakiin waa la rajminay markii dambe ayaan waxaanu soo saarnay bay dhaheen xukun kulligood u siman aayaddii bay xukunkeedii bedeleen maxaan samaynaa waxay yidhahdeen qof walba oo zinaystaa hala ceebeeyo intay wejiga wax usoo marmariyaan oo dameer soo saaraan ayay magaalada ku wareejin jireen oo waa la gargaraaci jiray hadhowna waxa wey inta la fadeexeeyo ayaa markaa iska tegi jireen arrintaas marka waa takyiir xukumkii ilaahay ay bedeleen kitaabkii ilaahayna ay bedeleen maslaxadooda ay raaceen waxay is yidhaahdeen marka iyagu nebiga inta u tagtaan arrintan maadaama idinku awal aa bedasheen si aad u badbaadaan nebiga weydiiyo maxaan samaynaa tahay annagu sidaasaan samayn jirnay maxaan samaynaa xukumna uma hayne hadduu idi markaa ha idiin fadwoodo hadhowna waxa weye idinku aakhira sidaa ku badbaada oo waxaa dhacdaan haddii aakhira layda weydiiyo ee rasuul adugu aada soo didhay baanu u geyno nebiga aada soo didhay baanu ilaahay o annagu arrintaan weydiinay isagaana saa noo fadwooday marka caqli xumadaas ayaa ku jirtay laakiin waxaa fashilay waxa weye ilaahay baa fashilay oo waxa weeye caddeeyey waxa weeye cabdullahi ibnu salaam oo caalima ayaa yidhi been baad sheegaysaan ee waxa weeye soo saara tawraad bay ku qoran tahay in la rajmiyo qofku haddii uu zinaysto muxsankaa xadiidkan marka waxaynu ka faaidnaa marka ugu horraysaa wujuubu xaddi addimiy dimiga waxaa la yidhahdaa qofka dawladda islaamka ku hoos nool laakiin aan islaamka ahayn marka yahuud iyagu dhimiyiin bay ahaayeen oo dhulkii islaamkay ku noolaayeen laakiin ma muslimin oo wax islaam ma ahayn saas daraaddeed waa lagu fulinayaa axkaamta oo hadday dhacdo maanta nin gaala oo jooga dhulka islaamka haddii uu sinaysto waa lagu fulinayaa xukumka islaamka ama waa la jeelin ama waa la rajminin haddii uu soo guursaday waxaynu kaloo ka faa'idaynaa ana alixsaan laysa waxa weeye min shardihi alislaam macnaha qofku inuu la yidhaahdo muxsan ma aha hadduunan islaam ahayn ma aha shardigu ee waxa weeye qofku haddii uu guursado ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee ayaa muxsin la yidhahdaa wuu guursaday sidaas ayay waxa weeye madhab imaam shaafici imaam axmed iyo ay caddeeyeen oo waxa weeye culummadu sida daahirkaba xadiidka ka muuqata waxaanu kaloo ka faa'iidaynaa ana shareecatanaa xaakima shareecadaana inay xaa xukumayso shareecooyinkii ka horreysay oo waxa weeye ay wixii sax ahaana way sugaysaa oo ilaahay baa yidhi wa muhayminan calayh macnaha muhayminka waxaa la yidhahdaa kutubtii hore wax alla wixii saxa ahaa oo waxa weeye ayna bedelin oo sidii ilaahay ugu soo dejiyey ahaana way sii sugaysaayo haddaan la nasakhin way iqraarinaysaa haddii kalena wixii ay kusoo dareen oo khaladana waxa weeye way bedelaysaa oo ka saaraysaa sidaas daraaddeed tafajimigii tawraadna waa ku qoraa diinteennana waa ku soo degay diinteennana waa sugtay marka sidoo kale waxaan ka garanaynaa oon ka qaadanaynaa xadiidka khiyaanada yahuud ay yiqiineen iyo dhibaatada ay samaynaayeen alxadiid ataasic walarbacuun bacda talaamia saddex boqol iyo afartan iyo sagaal can abi hurayrata radia allahu canhu waxau yidhi ana rasuula allahi sal l slam qaala waxa uu yidhi low ana rajula nin aw amase qaala waxa uu yidhi imra'atan waa isku mide idalaca uu ku soo eego calayka bigayri idnika adoon u idimin faxadaftahu aad ka aada ku tuurtid bixasaatin dhagax xasaad waa dhagaxa qururaha ah aada ku tuurtid fafaqa'a fafaqa'ta caynahu aada isha ka ridid aada isha ka ridid maa kaana calayka waxa weeye ma kaana calayka diya macnaha diyo junaax a ma kaana calayka min junaax wax dembiya oo dushaada saaran ma jiraan xadiidkan macnihiisa waxa weeye wuxuu ka sheekeynayaa dadka daaqadaha dadka ka eeg eega oo qof gurigii inta yimaada daaqada ka eegaya ama meel daloosha ka eega ciyaalka iyo aada u sameeyaan haddii adoo gurigaaga gudihiisa ku jira ila waxaanu ku jirnay xuduud eh adoo gurigaaga gudihiisa ku jira haddii meel daloosha qof kaa eego oo kaa khaawisa bay yidhahdaan soomaalidu oo halkaa waxa weeye uu kaa soo eego ood markaa isha wax kaga mudid ama dhagax ama irbad ama wuxuun aada isha kaga mudid ama ul iyo oo markaa ishii ka dhacdo inaadan wax dembiya dushaada saarayn sababtu waxa weeye ishiisii sharafta badnayd isagaa dayacay oo meel xun dhigay yaa yidhi dadka albaabadooda iyo guryahooda iyo daaqadahooda eeg eeg waa idabdarra wey si marka idabdarradaa loo joojiyo ayuu nebigu wuxuu yidhi low ana rajulan aw qaala wuxuu yidhi imra'atan waa isku mide rag iyo dumar ku damba ha noqdee idalaca calayka bigayri idnika uu ku soo eego oo ku soo daawado idalaca waxaa la yidhaahdaa markuu qofku doonayo waxaan isagu inuu arko ama meel u fuulo ama waxa weeye uu daaqada ka eegayo aad bayna u sameeyaan ciyaalka iyo aada u sameeya hadduu saa kugu sameeyo faxadaftahu aad ku tuurtid bixasaatin dhagax aad ku tuurtid farganka bahalka la yidhaahdo fafaqa'ta caynahu ishu soo dhacda markaa oo ishii ama dilaacdana soo dhacdo maa kaana calayka min junaax wax dembiya oo dushaada saaran ma jiraan halkaa marka waxaanu ka garanaynaa mar haddii la yidhi ma kaana calayka min junaax inuunan qofkaasi wax qisaasa lahayn leanna awal waxaynu soo marnay annafsu binnafsi waalcaynu bilcayni waalanfu bilanfi waaljuruuxu qisaas haddii qofku xubin xubnaha ka mida uu qofka ka gooyo ama ka rido waxa weeye xubintiibaa isagana laga goyna oo laga rida qof baad isha ka riday xaq waxaa lagu leeya adna isha in lagaa rido oo qisaas baa la yidhahdaa laakiin waa markay xurmo leedahay taa laakiin hadduu isagu intuu dayaco qofku ishiisii uu la soo aado oo isagu dayaco oo waxa weeye dadka ku dhibayo oo laga rida markaa isha wax uu leeyahay oo diyaa ma jidho waa hadur baa laga dhigaya waxaa laga faa'idayaa marka xadiidka xaaraam inay tahay alidilaac calaa axwaali annaas dadka guryahooda iyo daaqadaha in laga eeg eego waa xaaraam waayo sidaa daraaddeed baa isti'daanka oo dhan loo sameeyey arrintaas daraaddeed marka waxa weeye waa in aad iyo aad la yskaga ilaaliyo guri aan lagu idmin ma eeg eegi kadhib sidoo kale waxaan ka faa'iidaynaa suquudu xurmati inay maaragtay xurmadeedii la ridaayo ishaas hadduu qofku saas sameeyo hadduu gacanta iyo adaarti isagoo saas uga isha keliya ma ah hadduu matalan gurigii tafayo lagu qabto gacanta laga gudo oo kale waa la mid wax walba uu la yimaado hadduu isagu arrintan sabab u yahay oo dulmi ku socdo isaga ayaa khaladka iska leh waxaanu kaloo ka qaadanaynaa lisaaxib ilbayt qofka ah hadduu arrintaas sameeyo inuu wax diyaa aanu dushiisa ahayn daahirka marka xadiisku waxa uu keenayaa inuunan qofkaasi wax dembiya uunan isagu lahayn haddii uu saas sameeyo sababtu waxa weeye qofkan isagaa daalima una socda xaq daro iyo waxa weeye dariiq dulmiya wallahu aclam bilahi tawfiiq qaybta dambena dibaynu ka sharaxayna insha allah